barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin labaatanka oktoobar sanadka idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo jacfar kukaay
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mida qaar ka mida dugsiyada sare ee magaalada laascanood oo waxbarasho lacag la'aana siiya dhallinyarada danyarta ah ee magaaladaasi arday aada u tiro badan haddii ay galaaskayga noqoto haddii ay leefalkayga noqoto haddii ay iskuulka dhan noqotona way jiraan arday ku dhigata friigaas aada iyo aad baan u mahad celinayaa waxaan dhahay maamulka iskuulka oo wataa guud ahaanba marka hore fikraddan keenay waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhallinyaro magaalada gaalkacyo ka hirgelisay madal lagu wacyigeliyo dhallinyarada mudug
heesaha aanu idiin haynana waxaa ka mid a
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida sacuudi arabiya ayaa sheegtay in dhaxal suga maxamed bin salmaan oo khadka telefoonka kula hadlay wiilka suxuufiga la dilay jamaal khashaqji sida uu ugu tacsiiyeyo dilka aabihiis khashaqji ayaa geeriyooday kadib markii uu galay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul ee dalka turkiga labadii bishan oktoobar madaxweyne rajab dayib erdogan ayaa waxaad ku maray in uu maalinta talaadada shaaca ka qaadi doono faahfaahinta dilka khashaqji marka uu hortago baarlamaanka isagoo xaddii dadweyne kula hadlayay istanbul ayuu sheegay ayuu waxa uu tilmaamay in ay raadinayeen cadeymo islamar ahaantaasina ay shaaca ka qaadi doonaan runta oo cad erdogan ayaa axaddii khadka telefoonka kula hadlay madaxweyne donald trump waxaana sida warbaahinta dowladda turkiga ay baahisay ay isku raaceen labada hogaamiye in la caddeeyo dhammaan waxyaabaha ku xiran kiiska khashaqji sacuudi arabiya ayaa sheegtay in khashaqji ay dileen shan iyo toban nin oo fallaaga ah islamar ahaantaasina xubnaha sare ee boqortooyada aysan waxba ka ogeyn dilkiis siddeed iyo toban qof ayaa loo xiray kiiskan
ciidamada ilaalada xeebaha turkiga ayaa sheegay in laba ruux ay isniintan maanta geeriyoodeen kadib markii ay qariqantay doon ay ku socdaalayeen tahriibayaal masaafo konton mitir un u jirta xeebta galbeedka turkiga meel ku dhow badruum waxaa lasoo badbaadiyey toddoba iyo toban qof oo kale sida ay ku warameen ciidamadu war ka soo baxay ilaalada xeebaha turkiga ayaa lagu sheegay in saddex ruux ay u suurta gashay in ay dabaal xeebta ku yimaadaan hase yeeshee laba ka mid ahi ay goor dambe isbitalka ku geeriyoodeen ciidamadu waxa ay sheegeen in ay weli ku howlan yihiin baadigoobka iyo soo badbaadinta dad kale oo weli maqan kuwaasoo la rumaysan yahay in ay nool yihiin ilaa iyo hadda lama sheegin wadamada ay ka soo jeedaan muhaajiriinta si ay doontu la qallibantay dalka turkiga waa mid ka mida wadamada ay tahriibayaasha ka soo cararaya dagaalada iyo saboolnimada ka jirta qaybo ka mida bariga dhexe iyo afrika ay ka dhigtaan dhabbe ay u sii maraan dowladaha ku yaala qaaradda yurub
door wanaagsan dhegaystayaal halkaaad naga dhegaysanaysaan waa v o a aynu gudagalno qodobada barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinkugu hayno qaar ka mida dugsiyada sare ee magaalada laascaanood ayaa waxa ay bilaabeen inay waxbarasho lacag la-aana siiyaan caruurta ka soo jeeda qoysaska danta yar ee iyo kuwa agoonta ee ku nool magaaladaas warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol magaalada laascanood ee xarunta gobolka suul ayaa waxaa ku yaala goobo waxbarasho oo aada u fara badan kuwaasoo ka kooban dugsiyo jaamacado iskuulka sare ee muuse yuusuf oo aan dhowaantani booqane ayaa maamulka iskuulku waxay nooga xog warameen tiro arday oo ay waxbarasho bilaasha siiyaan marka ay soo gaadhaan dugsiga sare ku-xigeenka dugsiga sare ayaa idaacadda v o a qaybta barnaamijka dhallinyarada waxaa uga waramay waxyaabaha sida weyn ay ugu caawiyaan dhallinyarada salibaan maxamed cilmi ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa muhiimadda ay u leedahay in waxbarasho bilaash oo dugsi sare ay dhallinyarada siiyaan
cabdikariin waad mahadsan tahay way jirtaa inaannu namber aada u badan siino free sababtuna waxa weeye waalidka magaalada jooga waxaa laga yaabaa noloshooduba inay iska adag tahay iyo siday ardayga u deberi karaan marka waxaa noo qorsho ah oo noo qorshaysan reerkii ay saddex qof u dhigtaan horta inuu mid free u yahay ardaygii aan awoodin ee iska bixin karin iyaguna madaxa iyagu saaran yahay waayo intuu fiil ahaan uga hadhi lahaa waxaanu qorshaysannay inaannu annagu bixinno xitaa hadduu buugta iyo balcadda u baahdo inaannu annagu ka bixinno ardaygaa markaannu ogaanno waadna ogaan kartaayo ardayga marka dhowr jeer la taago oo fiigii la weydiiyo waxa weeyaan xaaladiisu way kuu soo baxaysaa dabagal guddi baanuu leenahay lajna dan baa noo diyaara oo waraysato oo ardaygaa dabagasha waxa go-aan noo ah afartaa sanuu ardaygu dhiganayo ardaygii waxba awoodi waaya inaannu anagu daboollo oo aanu xitaa buugta iyo balcadda hadday noo suuro gasho oo aanu ogaanno inaannu awoodi karayn aanu ka bixinno bal waxaad iga warantaa tirada aad ka bixisaan ee waxbarashada aad siisaan maadaama laga hadlayo ee, xilliga ugu faraha badan ee ardaydu ay ka hadhaan waxbarashada inay tahay marka dugsiyada hoose dhexe ay soo dhammeeyaan Een, haddeer sanadkan markaanu tootalinnay shan iyo toddobaatan arday bay noqotay ardayda aanu friiga siina haddaan kala qaadqaado foom onka oo kale waa toban foom tuuga waa lix iyo toban foom triiga waa siddeed iyo toban foom foorkana waa soddon ardaydaasi sanadkii walbee baxana sidaa hadda foorka uu soddon arday u baxayaan beddelkooduunbaa see gelayo intii in la eg ayaa soo gelaysa iyana friigii waanu siinaynaa arday fara badan oo dee waxbarashada uga hadhay arrimo dhaqaale bal dareenka idinku jira xogogaalka aad ogtihiin waa tiro intay la eg laakiin waynu dareemi karaynaa dad badan in dhibtaasi ay haysato ama marka la eego magaaladeenna iyo nolosheeda iyo waxay waalidku ay nolosha dadka uga soo saaraan waa dogtor gaas iyo caanaa laga biilaa sidoo kale asma maxamed maxamuud waxay ka mid tahay ardayda dhigata iskuulka sare ee muuse yuusuf waxay asma ii sheegtay inay waxbarasho bilaasha ka heshay fursaddan ayaan waxaan ka waraystay muhiimadda ah ay ugu fadhido jaanis aanu qof walba heli karin hase ahaatee maxaan dhahayey oo dhammaystira anagu bilaash ahaan hadday tahay maxaan dhahay hadday tahay nooc walba isku dheelitiran Een, waxaana run ahaan mahad iskale een, maamulka iskoolka iyo maxaan dhahayey cidii cid walba ka garab qaadatay Een, waxaana kaloo ku faraxsanahay inaan mustaqbal fiican rajaysanayo insha allah haddii ilaa idmo markaad dugsiga hoose dhexe soo dhammaysay waxay noqotay fursadda keliya inaad hesho ee, bal waxbarashada dugsiga sare bal ka waran markii ugu horreysay ee dareenkaagu sideebuu ahaa run ahaantii dee waad dareemi kartaa qofku markuu sekadhe- sekadheer usoo wareegayo rajada uu ka leeyahay iyo mustaqbalka uu ka leeyahay run ahaan aad baan ugu farxay markii aan helnay maxaan dhahay waxbarashadan bilaashka dee siiba jaanis labaad ay noo sii noqotay Een, run ahaantiina maxaan dhahayey waan ku faraxsannahay oo dee rajo iyo yool gaaraanba sii yeelanay iyo maxaan dhahayey dhiirigelin labaad gabdhihii adiga kula dhigan jiray ma jiraan gabdho fara badan oo iyaguna waxbarashada iskaga hadhay oo dugsiyada hoose ku hadhay markay fursaddan oo kale waayeen aad iyo aad wey jiraan ardayaal fara badan dee aan hadeer maxaan dhahay lasoo koobi karin dee qayb nolosha ka dhacday oo markay wax waayeen een, maxaan dhahay hadeer gidaarada iska fadfadhiistoo kale dee qayb reera samaystay ayuu nooc way leeyihiin maxaan dhahay dee dee nasiib baan gaarana waan kasii helnay anagu maxaan dhahay dee haddaanan iyaga lasii no- mid noqon haddaanan heli lahayn maxaan dhahay waxbarashadan bilaashka ah dee dabcan inaan sidoo kale iska ahaan lahayn waxaan usoo bandhigay dhalinyarada lodkayga ama de maxaan dhahay ila gareerka noqon karta dabcan in maxaan dhahay ay goobaha waxbarashada yimaadaan xataa haddii aanay garab heli karin in maxaan dhahay macalimiinta iyo maamulka iskoolka lagala hadli karo oo waalidkood dee ay usoo bandhigi karaan sidoo kale sakariya maxamuud cabdi waxa uu ka mid ka yahay ardayda dhallinyarada ah ee waxbarashada fursadda ay u siiyeen dugsiga sare ee muse yuusuf ee ku yaala magaalada laascanood Een, arday aad u tiro badan haddii ay galaaskayga noqoto haddii ay leefalkayga noqoto haddii iskuulka dhan noqotona way jiraan arday ku dhigata friigaas aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan dhahay maamulka iskuulka oo taa gu- guud ahaanba marka hore fikraddan keenay Een, aan jirin cid ku garab qabatay iyo cid ku taageertay toona aad iyo aad bay mahadsiin baan leeyahay in laga taageeray maxaan dhahay een, een, waxbarashadii dugsiga sare heerka dugsiga sare oo ah free een, aad iyo aad bay dhiirigelinay u tahay waxaana jirtaa waxay noqonaysaa abaalan wahan doono macalimiinta iyo maamulkaygaba waxaan dhihi karaa ardayda ugu cadcad iskuulka waa ardaydaas een, aan waxba ku dhiganin micnaha friiga ku dhigata sababta waxay ogyihiin dantiyo duruufta keentay arday fara badan ayaa sanad kasta xilliga ay dugsiyada sare iyo kuwa hooseba ay furmaan waxa ay waayaan dhaqaalihii ay ku geli lahaayeen waayahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a cabdikariin olol oo laascaanood warbixin ku aadan qaar ka tirsan ardada danta yar oo deeqo waxbarasho ka hela dugsiyada sare ee halkaasi inoo soo diray halkaad ka dhegaysanayseennna waa v o a
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan haatanna gaalkacyo koox isugu jirta dhallinyaro iyo aqoon-yahano ayaa magaalada gaalkacyo ka hirgeliyey madal wacyigelisa dhallinyarada ku nool gobolka mudug warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray cabdiwaaxid macalin isaaq dhalinyaro iyo aqoon-yahano isbiirsaday ayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kaga dhawaaqay dhismaha naadi loogu magacdaray maskax guldatay kaasi oo loogu talagalay wacyigelinta dhallinyarada iyo kobcinta garaadka da-yarta cabdikhabiir maxamed sheekh ciise oo ka mid a dhalinyarada wax ka dhistay naadiga maskax guldatay ayaa ka waramaya muhiimadda loo dhisay iyo sida dhalinta looga faa-iideyn karo
in badan ayaa waxa weeye waxaanu sameynay orientationkaas waxaa soo baxay dhalinyaro nadiif ah aqoon-yahamiin ah fikir fiican talooyin fiican baa soo baxay haddii halkaas la gaaray oo sarfeyn aan ku sameynay xarumihii jaamacadihii iskuulaadkiina aan waxwey booqasho badan ku sameynay waxaa soo baxay in ay ku habboon tahay xilligii la sameyn lahaa naadigii akhriska iyo aqoonta xilligaas ayaan waxaweye haddii ilahay ku dhawaaqnay oo naadigii daah furnay waxaanu ka qaybinay xarumihii librarigii iyo lagjaradii xarumaha lagu qabanayay ayaan waxaweye barnaamijkaas aan ku qabanay waxaa hadda daah furan barnaamijka naadiga maskax guldatay oo dhallinyarada soomaaliyeed oo dhan ay wada leeyihiin oo haddii ilaahay ku leeyahay lagu dooranayo aqoonta qoraalka akhriska iyo maskax furaanta iyo firfircoonida lagu dooranayo qof kasta oo wuxuu yahay naadigan fikirkiisa iyo hadafkiisa waxa weeye qof kasta oo dhallinyarada ka mid ah inuu oo fircoon inuu ka mid noqdo in loogu sameeyo bulshadii wacyigelin in loogu sameeyo naadigan inuu sameeyo horumar xagga waxa weeye ay ka mid tahay bilicda ka wacyigelinta qaadka ka wacyigelinta haddii ilah kule waxyaabaha xun oo dhaca dhaca waxyaabahaasoo dhan dadka waxa weeye maskaxdooda sida ugu wanaagsan oo ugu fiican waxa weeye in loo adeejiyo oo ay wacyigeliyaan naadiga maskax guldatay oo ah mid dhallinyarada ay ku soo bandhigaan qoraalada taariikheed ee ay qoraan iyo hal abuurada maankooda ku jira looguna qabto kulamo lagu dhiiragelinayo dhallinta islamarkaana loogu sameeyo ereybixinno afka soomaaliga ayaa sababihii aas-aaska waxaa sharaxaya brofesor cabdalla oo ka mid a aqoon-yahanada wax ka dhistay naadiga dhallinyaradu marka maadaama ay tahay waxa ugu tiro badan oo la odhan karo waa baawarka koowaad waxaan ugu talagalay inaan magaaladan gaalkacyo lagu kala qaybinin aan la odhanin waa naadi loogu talagalay waqooyi gaalkacyo keliya naadigan maskax godlatay wuxuu tegayaa koonfur gaalkacyo waqooyi kulligeedna gaalkacyaa la isku yiraahdaa waa magacyo la kala baxbixiyey oo maaragtay ujeedooyin laga lahaa waxaas waqooyi iyo koonfur waa same city waa hal magaalo oo dadkeedu midaysan yahay isku mid yahay naadigan marka ujeedooyin koowaada uu leeyahay number one waxaa ka mid ah siduu u dhiirigelin lahaa akhriska iyo qoraalka ilaa haddana howlo badan buu naadigu qabtay muddo kooban gudaheeda waxaana rabnaa inaanu labada qayboodba gaalkacyo aanu tagno haddii alla idmo iyada oo lagu midaysan yahay brofesor cabdalla ayaa sheegaya farqiga u dhexeeya qofka waxbarta iyo midka aan waxbaran
aqoonta haddii kor loo qaado dhalinyaradu wax badan bay ka faa-iidi kartaa waayo ilaahay wuxuu leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun ilaahay baaba nebigiisii suubanaa su-aashaa weydiiyey dadkaaga weydii baa lagu yiri ma sinmi karaan kuwo waxyaqaana iyo kuwo aan wax aqoonin cilmiga ilaahay baa sharfay sayid maxamed cabdillah xasan qalcada taleex marka loo goglo oo si fiican ma garanaysaa loo goglo oo maqaawiirta iyo xeerbeegtidu fadhiistaan haddii nin jaahila uu soo ag fadhiisto wuxuu oran jiray war shulugla naareedka shulugla naareedka iga fogeeya magaci uu jaahilka u bixiyey buu ahaa shulugla naareed marka waxaa jirtay inuu yiri ninaan sharaxa diineed shay ka garanaynin sharka lagu shakaaluu waqii shansi dhan moodaaya muxuu jaahil kaa shaafiyaa shulugla naareedka markaas halkaa waxaa ka garan karnaa in cilmigu uu yahay wax la qadariyo cilmigay marka ka baran karaan faa'iidada cilmiga ay ka helayaanna waxaa ka mid ah inay ku xoogsadaan inay wax ku alifaan in wax fruitful ah oo miro dhal ah ay dadkooda gaarsiiyaan markay aqoontii helaan waa nadigii ugu horreeyey oo nuuciisa ah oo gaalkacyo laga dhiso kaasi oo ay ku bahoobeen dhallinyaro iyo aqoon-yahano u guntaday sidii dhalinta loogu jahayn lahaa qoraalka iyo akhriska iyo soo bandhigidda hal abuurada maankooda ku jira cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
cabdiwaaxid aad buu mahadsan yahay magaalada gaalkacyo iyo warbixintaasi nooga soo diray markana dhinacii heesaha aanu jaleecno waxaa idinku soo maqan codka raxmaroos iyo heestii dictor
Thank you.
duulaan la arag iyo madabaylaha sida raxmaroos codkeedii iyo heestii digtoor aanu intaasi kaga nimaadno markanna waxaa idinku soo maqan xubintii ciyaaraha waxaa la diyaaray jamaal axmed cismaan
aad baad mahadsan tahay jacfar kulan wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno kulamada shalay dhacay ee horyaalada kalgadisan ee yurub zeeriyada dalka talyaaniga iyo kulan xiiso badan waxa uu dhex maray labada kooxood ee milan ka wada dhisan ee inter iyo milan kulan derbiga milano waxaana kulankaasi uu ahaa horyaalka dalka talyaaniga mid ka tirsan iyadoo labada kooxoodba ay midba midka kale doonaysay in ay dhinaceeda dhulka dhigto ayaa waxa ay soo bandhigeen ciyaar la jeclaysan karayo ciyaarta qaybtii hore inkastoo lagu kala nastay goolla'aan bareejo ebri eber oo laba gool si ay dhaliyeen labada kooxood ayaa haddana waxa ay ahaayeen kuwo markaa garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinayay ku tilmaamay inay khalad ahaayeen balse marka laisku soo laabtay oo ciyaarta ay dhammaan rabtay waxaa gool u dhaliyey naadiga inter milan ciyaaryahan mauro icardi kabtanka naadiga inter milan daqiiqadii labyosagaashanaad ciyaartana ka dhigay gool iyo waxba sidaas ayaynu ku dhammaatay oo naadiga kubadda cagta inter milan ay guushaasi ku raacday waxaa sidoo kale kulmada dhacay ka mid ah naadiga lasio waxay laba gool waxba dirtay barma torino iyo bolonya laba gool iyo laba gool ay isla dhaafwaayeen kievo iyo atlanana shan gool iyo gool naadiga kubadda cagta ee kievo ayaa afka ciidda loo diray imboli iyo frosnin saddex iyo saddex ayay ku kala tageen naadiga fiorentina ayaa bareejo gool iyo goola la gashay seriada dalka talyaaniga yuventus oo hore bareejo u gashay ayay weli horyaalka hogaaminaysa sagaal kulan oo ciyaarta waxay iska leedahay shan iyo labaatan dhibcood napoli waxay leedahay kow iyo labaatan dhibcood interna sagaal iyo toban dhibc ayay iska leedahay laziyo siddeed iyo toban dhibcood ayay iska leedahay dhegaystayaal maanta zamadoriya saswala ayaa dheeli doona waxaa sidoo kale dhegaystayaal haddaan idiin dulmarno kulamada ka tirsan horyaalka laliigaha dalka sbain kuwoodii shalay la dheelay ayaa waxaa kooxuhu ay isku arkeen raya vayakano waxay la dheeshay naadiga khitabe eber iyo atletico bilbao ayaa dhelay naadiga veska waxay la dheeli doontaa waxay la dheeshaan iraahdee naadiga sbanyol waxaana laba gooli waxba ku awdurnoodeen naadiga esbanyol eber iyo atletico bilbaon gooli gool ay ku kala baxeen khitaabe laba gooli gool ay dirtay naadiga vayacano naadiga real bats waxa ay la dheeshay naadiga kubadda cagta real vayodolid waxaana ay uga awdurnaatay gooli waxba real vayodolid ayaa ku awdurnaatay maanta waxaa dheeli doonaa real sociedad iyo khirona barcelona oo sevilla ka badisay toddobaadkeenu kasoo gudubnay ayaa waxa ay markaa horyaalka ku hogaaminaysa siddeed iyo toban dhibcood hal dhibc ayay ka sarraysaa naadiga esbanyol alaves ayaa sidoo kale toddobiyo toban dhibc iska leh sevillana lix iyo toban dhibcood iska leedahay atletico madrid lix iyo toban dhibcood iska leedahay iyadan real valladolid waxay leedahay shan iyo toban dhibcood real madrid oo laga badiyay mar kale oo guulna raadinaysa ayaa kaalinta toddobaad fadhida waxay leedahay afar iyo toban dhibcood kulanka ugu soo horreeya real ay la dheli doonto waa mid ay barcelona ishardin doonaan labada kooxood kulankaas el classico muddo dhowr iyo toban sana kadib waxaanan ciyaari doonin midkoodna ciyaaryahanada cristian ronaldo iyo messi oo xifaaltan uu ka dhexeeyey sanadihii tobankii sannad ee lasoo dhaafay horyaalkaasi dalkaasi spain oo ronaldo hadda yuventus ay u dheelaa messina garabka ayuu dhowaantan ka jabay kulankii uu la dheelay naadiga sevilla oo muddo toddobaadii ayuu garoommada ka maqnaan doonaa dhegaystayaal waxyaabaha kusoo kordhana waan idiin soo gudbin doonaaye kulamadaasi premier league hal kulan oo keliya ayaa la dheelay crystal palace ayaa la dheeshay naadiga kubadda cagta ee everton laba gool iyo waxba ayaa looga wadronaaday maanta ayaase kulan waxa uu dhex mari doonaa naadiyada arsenal iyo leicester city manchester city ayaa horyaalka hogaaminaysa oo toddobaadkan badisay waxaay isku dhibco sidoo yihiin liverpool oo mid saddex labaatan dhibcood ay iska leeyihiin chelsea oo bareejo la gashay naadiga manchester unitedna waxa ay leedahay kow iyo labaatan dhibcood tottenhamna kow iyo labaatan dhibcood ayay iska leedahay xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto
mahadsanid jamaal markana waxaanu idiin soo qabanaynaa codkii hanad zaki iyo heestii shimbir
shimbirhowlkaygiyo dhaqashada dareeno warka labaada maqalkiyo laabta iigu siida warka labaada maqalkiyo laabta iigu siida dhex jiro kala laalma baante kala laalma baante tii aan la'aante dadka waayay onto warmo warmo war ma laygu dhiibay deeqsi lilaahida loof baa ku daahane halka layla joogtiyo london dhiibaane garsi allaamadoodii dalmi ubaxa caashaqa loof baa ku daahane halka layla joogtiyo london dhiibaane garsi allaamadoodii
shansadkii shimbir halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a gunaandu waxay u ahayd idaacaddeennii duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta jacfar kukaay iyo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinayey tan iyo afarta galabnimo dhegaystayaal dhammaantii isku duuban waxaan idkaga tegaynaa nabadgelyo
shimbiryahow lafdhabartiyo intaan gabin la xaadiko lagu xuso codkadayn layloo xad tiraahda shimbiryahow lafdhabartiyo intaan gabin la xaadiko lagu xuso codkadayn adiga lubiga degay laasime wadnaho qalbigaadi ka luulata qalbigaadi ka luulata tii laabta midhatay waa luxus adduunku albi albi hayloodi nacabke kalib hayso hays oraa